haweenka ku nool degmada moqokore ee gobolka hiiraan ayaa codsi u diray hay-adaha samafalka iyo maamulka hirshabeelle iyagoo codsaday in loo dhiso xarumo caafimaad oo taya leh si kor loogu qaado adeega haweenka iyo dhulaanka degmada oo ka mid ah goobaha ay saameeyeen colaadaha iyo nuglaanta bulshada ayaa wajahaysa dhibaatooyin la xiriira adeegyada caafimaadka iyo asaasiga ah gaar ahaan kuwa loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka gudoomiyaha ururka haweenka magaalada moqokore ee gobolka hiiraan faham maxamed cawaale ayaa ka warbixisay baahiyaha ka jira halkaasi waxayna ku baaqday in la hirgeliyo xarumo caafimaad oo lagu daryeelo hooyada iyo dhallaanka markii qofay foolato kaleeto ee halkaa inaa laga soo qaado beledweyne oo kaleeto loosoo qaadaa beledweynena boqoliyo maasaada oo kilomitir oo noo jiro xaggaas aad ayaan uga liidanaa xagga caafimaadka waxaan halka ka codsanaynaa wasaaradda caafimaadka inay masaajiyo waaweyn oo xarumo waaweyn oo aada u shaqeeyo degmadaas in la keeno oo xaggaas caafimaadka aada loogala shaqeeyo degmada muqokori maseejiyo kuwa yaryar way jiraan laakiin inta badan xooli uma shaqeynayaan laakiin xarumo waaweyn oo caafimaadka ay leeyihiin in muqokori laga furo ayaan aada uga codsanayna wasaaradda aada ayaa xaggaas loogu baahan yahay waayo hooyo oo foolanaysa haddii muqokori laga soo qaado beledweyne ma soo gaari karayso oo dhexaya dhiigbax ugu dhimanaysaa xaalado khataraha ka jiro xarumo waaweyn oo caafimaad ina muqokori la geeya ayaan ka codsanaynaa hay-adda caafimaadka mideeda koowaad gabdhaha waxaa ugu baahannahay tababaro loo sameeyo oo sida oo cilaansaarkoo kaleeto meegabkoo kaleeto harqaankoo kaleeto xirfadahaasoo kaleeto waa inay gabdhaha ay bartaan dadka ugu daran ee u baahan xarumaha caafimaadka ayaa waxaa ka mid ah hooyooyinka ku jira xilliga dhalmada kuwaasoo loo soo qaado magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan